أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a kooxaha mucaaradka oo bayaan lahjad adag lagu qoray ka soo saaray shir ay ku qabsadeen waddanka kenya digniin culusna u jeediyey xasan gurguurte oo ay ku eedeeyeen in uu damacsan yahay muddo kororsi barnaamijka ayaan idinkugu haynaa diyaaradaha dagaalka ee nidaamka abiy axmed oo duqeymo laayaan ah ku beegsaday iskuul ku yaala gobolka amxaarah ee waqooyiga itoobiya maktabka dacwada ee xarakada shabaab ulmujaahidiin oo xalqad lagu baranayo cilmiga sharciga ka bilaabay degmada jilib iyo arday muddo shan bilood ah xalqadaasi wax ku baranayay oo imtixaan loo soo gebagabeeyey warbixin ayaan idinkaga haynaa ku dhowaad boqol iyo soddon arday oo dhammaystay qoraalka iyo akhriska islamarkaana la guddoonsiiyey shahaadooyin oo munaasabad ballaaran loogu qabtay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan xafladdaas iyo sidii ay u dhacday ayaan barnaamijka idinkugu haynaa tahriibayaal soomaali ah oo ka badbaaday doon kula rogantay badda mediteraneamka kuwaas oo ku sii jeeday xeebaha qaaradda yurub barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha jamaadul awal ee sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan kooxaha mucaaradka ayaa bayaan lahjad adag lagu qoray ka soo saaray shir ay ku qabsadeen waddanka kenya kuwaas oo digniin culus u jeediyey xasan guurguurta islamarkaana ku eedeeyey in uu damacsan yahay muddo kororsi qodobkaas iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdilwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calaamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mucaaradka ugu xoogan oo xasan gurguurte uga digay in uu samaysto muddo kororsi golaha ay ku midaysan yihiin xubnaha ugu saameynta badan mucaaradka oo ay ku jiraan madaxda maamul goboleedyada shaadala dirarka ah ee jubbaland iyo puntland ayaa soo saaray bayaan ka dhan ah kooxda gurguurte kadib kulamo ay ku yeesheen magaalada nairobi ee caasimadda kenya war-saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen xubnahan oo ka kooban kuwa madasha samata bixinta isku magacaabay iyo madaxda maamulada ridada ah ee ay hogaamiyaan siciid deni iyo axmed madoobe ayaa lagu sheegay in dhinacyadu muddo saddex maalmood ah ay kulamo uga socdeen magaalada nairobi diiraddana saareen arrimaha amniga iyo siyaasadda si gaar ahna doorashooyin gaaleedka ridada waxay sheegeen inay si adag uga soo horjeedaan qorshayaal ay tilmaameen inay ku howlan tahay kooxda riddada ee uu hogaamiyo gurguurte oo ay ka mid yihiin tallaabooyin horseedaya in hay-adaha riddadu samaystaan muddo kororsi iyo qabashada doorasho aan heshiis lagu ahayn sida ay hadalka u dhigeen golahan isku magacaabay mustaqbalka soomaaliyeed ayaa shaaciyey inay isugu iman doonaan shirweyne ka dhici doona soomaaliya waxay si cad uga soo horjeesteen nidaamka e visa ee kooxda gurguurta soo kordhisay dhowaan ee buuqa badan dhaliyey waxay ku tilmaameen mid madaxda riddadu dana dhaqaale ka leeyihiin go-aamadan ka soo baxay xubnaha ugu saameynta badan mucaaradka uu wajahayo xasan gurgurte ayaa kusoo beegmaya xili kooxda riddada ah ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ay wajahayso cadaadisyo caalami ah iyo kuwa maxalli ah oo ku waadan doorashooyinka maraykanka ayaa dhowaan digniin culus u diray xasan gurgurte wuxuuna u sheegay in wixii ka dambeeya bisha diseembar ee dhammaadka sanadkan uu siyaasad ahaan isku dhiibo haddii uusan sidaas samaynaa uu wajihi doono hubanti la-aan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa duqayn dhinaca cirka ah oo lagu beegsaday iskuul ku yaal gobolka axmaarada wararka ka imaanaya waqooyiga itoobiya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka ay duqayn loo adeegsaday diyaarad daroon ah la beegsadeen iskuul hoose oo ku yaal degmo ka tirsan gobolka axmaarada ee gudaha dalkaasi ilo xogogaal ah oo ku sugan gobolka ayaa xaqiijiyey in weerarku uu si toos ah u beegsaday iskuulka inkasta oo xilliga ay duqayntu dhacaysay aysan ku sugnayn arday badan maadaama aysan weli si buuxda dib ugu furmin sanad dugsigeedka dalkaasi wararka horudhaca ah waxay sheegayaan in haweeney ku sugnayd agagaarka iskuulka ay ku dhaawacantay duqaynta inkastoo xaaladdeeda caafimaad aan weli la xaqiijin heerka ay gaarsiisan tahay goobjoogayaal ayaa sidoo kale kusoo warramaya in duqayntu ay burbur xoogan gaarsiisay dhismaha iskuulka gaar ahaan qaybta fasalada iyo hoolka ay ardaydu ku kulmaan halkaas sawiro laga qaaday goobta ay muujinayaan burbur baahsan warbaahinta gudaha iyo kooxda fano oo dagaal kula jirta dowladda itoobiya ayaa sheegtay in ciidamada itoobiya ay u arkaan iskuullada iyo xarumaha bulshada goobo ay fano ka howlgasho taasi oo sababtay in marar badan duqaymo lagu qaado xarumo waxbarasho tan iyo bilowgii dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo jabhadda fano laba sano iyo bar ka hor waxaa gobolkaasi laga diiwaan geliyey in ka badan boqol duqayn oo loo adeegsaday diyaarado daroon ah kuwaasi oo sababay dhimashada boqolaal rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa taariibayaal soomaali ah oo ka badbaaday dooni kula qallibantay badda mediteraneanka dowladda sbain ayaa sheegtay in in ka badan labaatan qof oo taariibayaal soomaali ah ay kasoo badbaadeen dooni kula qallibantay badda mediteraneanka dadkan ayaa tiro ahaan gaaraya laba iyo labaatan qof oo dhammaantood soomaali ah kuwaas oo isugu jira dumar iyo caruur afar iyo toban ka mid ah taariibayaashan waa caruur halka sideedda kalena ay yihiin haween waxayna doonayeen inay tahriib dhanka badda ah ku galaan qaaradda yurub gaajo iyo haraad fara badan ayaa la sheegay inay ka muuqdeen islamarkaana ka soo safreen meel fog inkastoo aanan la helin halka ay tahay rasmi ahaan goobta ay ka safreen bukhaari xubintiina caawa waa inaga intaa
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى منهج الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo degmada jilib maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalqo lagu baranayo cilmiga sharciga ka bilaabay degmada jilib iyadoona xalqadaasi ay socotay muddo shan bilood ah islamarkaana ay ka faa'iideysteen arday aada u fara badan kuwaas oo haatan loo soo gebagabeeyey imtixaan laga qaaday haddaba warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa barnaamijka faafareebka wararka usoo diyaariyey cismaan axmed dhuubow
في ثوب مجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله وفاز بالسبق إيمانا وإحسانا
dadaalka iyo dardargelinta barashada cilmiga sharciga ayaa muddooyinkan dambe sare u sii kacaya iyadoona goobaha lagu barto cilmiga laga dareemayo mashquul aad u fara badan iyo qaabilaada dadka u soo xiraysanaya barashada cilmiga waxaana meelaha ugu badan ee hadda laga dareemayo ka mid ah masaajidda iyo maraakiista kale ee waxbarasho bishii muxaram ee bilowga sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay xalaqaad lagu baranayo cilmiga sharciga taas oo magaceedu yahay xalaqaatulqimam liasxaabiilhimam waxaana markii ugu horreysay xalaqadaasi laga dahafuray magaalada jirib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe xalaqadan oo ah mid lagu soo noolaynayo cilmigii xalaqaadka ayaa waxaa soo xaadira islamarkaana wax ku barta boqolaal arday ah oo isugu jira rag iyo haween loomana kala harin yar iyo weyn qof kasta oo raba in uu barto cilmiga sharciga sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta maktabka dacwada xalaqaadka ayaa xaqiijin doona islamarkaana lagu baran doonaa funuunta kala duwan ee cilmiga sharciga waxaana hadda socda tafsiirka qur'aanka kariimka oo ay ka faa'iidaystaan boqolaal arday ah waxaa sidoo kale socota xalaqaad kale oo lagu baranayo culuumta luuqadda oo lagu barto kutub kala duwan oo ah luuqadda carabiga waxaa sidoo kale lagu baran doonaa oo xaqiijin doontaa xalaqadaasi fiqiga ilaa laga gaaro sunanka iyo saxiixeenka waana xalaqo nidaami ah waxayna mas-uuliyiinta ii sheegeen in fatro kasta amaba marxalad kaste ardayda laga qaadayo imtixaanaadda lagu ogaanayo mustabahooda cilmiga بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرات haddaba warbixintan waxaannu idinkugu soo gudbin doonnaa muddo shan bilood ah oo ay socotay xalaqada waxyaabihii ay xaqiijiyeen ardaydii ku taxnaa xalaqada kuwaas oo galay imtixaankii ugu horreeyey ee xalaqada fartan iska bayaaniya iska caddeeya insha allahu tacaala kitaab baan soo qaatay in sheekh soo diyaariyey bas wax ka bedelan ma jiro intaa un baan idinka rabaa keli ah qof walba isku kalsoonow waa imtixaan kitaabka ajrubiga soo dhammaaday waayo saxdaada ka shaqaysii dib ugu laabo warkii macallinkaaga waxaad qoraysa hubso ha ka tegin magacaagoo saddexan wakhti baad haysataan wakhtigu waa hal saac su-aaluhu waa fudud yihiin ma cuslaa ha isku cuslaynin adugu halkani waa masjidka tawxiid ee magaalada jilib waxaa ka socda imtixaanka mid ka mid ah kutubtii ay soo barteen ardayda tirada uu fadhiisatay imtixaanka ayaana gaaraysa laba boqol lixdan iyo toddoba arday oo isugu jira rag iyo haween jawiga ayaana ahaa mid farxad ay ku dheehan tahay waxaana ardayda laga dareemayey hamiga ay u qabaan barashada cilmiga waxaa jiray imtixaan midkan la mid ah kaas oo lagu qabtay masjidka dabaqa oo ay ka soo qayb galeen arday aad u fara badan kaas oo la mid ah isla midka ka dhacay masjidka tawxiid idaarada xalaqada ayaa dadka cilmidoonkaa siisay fursado ay ku baran karaan cilmiga oo qof kastana u suurtogelin karta wakhti ku habboon waxaana xalaqada ay socotaa xiliyada kale ah salaada subax kadib casirka kadib iyo salaada cisho kadib dhammaan duruusta ayaana ah mid isku mid ah taasoo sare u qaaday hamiga qof kasta oo raba in uu barto cilmiga warbaahinta islaamiga ah ee landulus oo ku sugneed halkii uu ka socday imtixaanka ayaa wareysatay qaar ka mid ah ardaydii ku jirtay diyaargarowga imtixaanka xalaqaatulqimam liasxaabiilhimam waxaan ku dhex jirnaa masaajidka la yidhaahdo tawxiid gudihiisa waxaana diyaar u nahay imtixaankii khayr baan rajaynaya imtixaankan waxaan ka rajaynaynaa guul insha allah iyo kitaabkan un noo soo dhammaado oo maxaan ku rahdaa imtixaankiisa aan galno
maanta waxaan u fadhinaa imtixaankii kitaabka ajrumiga ayaa noo soo dhammaaday xalaqada waxaa la yidhaha xalaqatulqimam liahli lhimam imtixaankii gebgebiis ayaa maanta u fadhinaa insha allah markaan waxaan rajaynaynaa dadka dhan waxaan rajaynaynaa guul xalqadan kitaabkan kuma kitaabo badan ayaa noo soo socda kitaabkii ugu horreeyay iyo kii labaad ayaa sii maraya waxaan u fadhinaa hadda imtixaankii waxaa noo soo dhammaaday kutubkii insha allah waxaan rajaynaynaa guul xalaqada magaceedana waxaa la dhahaa xalaqatulqimam liasxaabi alhimam kama marnin haweenka oo iyagana qayb ka ahaa imtixaanka anoo ka mid ah ardada xalqatulhimam liasxaabi alqimam waxaa maanta u fadhinaa kitaabkii noo soo dhammaaday ee mumticaha imtixaankiisa ardada dhanna guulaa u rajaynaa ilaahayna ha noo fududeeyo imtixaankii aan hadda u fadhinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan u fadhinaa imtixaan waxaan dhammaynay mumtic alajruumiy imtixaankiisa u fadhinaa waxaan hadda dhiganaa kitaabka kale oo la dhaho mutamim alajruumiy alxamdulilaah waa ku faraxsanayna imtixaankiisa inaan u fadhinno bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana ardayeed ka mid ah ardayda dhigata xalaqatulhimam liasxaabi alqimam waxaan soo dhammaysanay kitaab la yidhaahdo mumtic sharax alujruumiya wanoo dhammaaday waxaan dhignay qawaaciddiisa waxaa kaloo noogu xigsan mutamim alujruumiya haddana waxaan u fadhinaa imtixaankiisa waana ku faraxsanahay alxamdulilah waxaan ka mid ahay ardada dhigata xalqatulqimam liasxaabi alhimam maantana waxaan u fadhinaa inaan galno imtixaanka naxwahaas insha allah waxaan rajaynaynaa guul
waxaan joogaa degmada jilib waxaan ka mid ahaa dalbada dhiganaysay xalqatulqimam liasxaabi alhimam sheekh cabdifataax abuu xamse waxa uu ka mid ahaa dadkii tagay halkii uu ka socday imtixaanka xalaqada wuxuuna ardayda ku dhiirigeliyey dadaalkooda waxbarasho xalaqa xalaqaad sharciya oo cinwaankeedu uu yahay xalaqatulqimam min asxaabi alhimam oo muddo soo socotay dalabatulcilmigana ee ay ku baranayeen qayb ka mid ah cilmiga sharciga ah wasiiladiisa oo ah luqaddii druumiga oo ay dhammeeyeen imtixaankiina hadda ay u fadhiyaan si qof walbaba garaadkiisa iyo intuu gaarsiisan yahay dadaalkiisa u tijaabiyo waana ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno maxaa yeelay waa shay salafku ay aada u kobcin jireen waana sunna mahjuura laga tegey waana waxyaabaha diinta ilaahay lagu kobcin karo xalaqaadkaa ka barako badan maxaa yeelay waa xalaqad soconaysa sida maktabku noo sheegay ardada tan imtixaankana maanta u fadhisa waxaa leenaha jazaahum allahu khayr fii miisaani xasanaatikm allah idiin saaro mid ka mid ah mas-uuliyiintii lajnada imtixaanka kana socday maktabka dacwada ayaa ka warramay qaabka uu u dhacay imtixaanka iyo tirada ka soo qayb gashay imtixaanka ka dhacay masjid tawxiid waa imtixaan aad u qiimo badan sida ka muuqato arday fara badan oo gabdho iyo wiilal labadaba isugu jiro kor u dhaafaya cadad ahaan saddex boqol ayaa imtixaanka u fadhiisatay dadka imtixaanka u fadhiistayna waxaa ka muuqanayay jawi deggan iyo dadaal fara badan iyo hami caali ah ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in dadkaas waxbarashadu ku guuleeyo dadka waxbarayana khayr badan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku manaysto diinta islaamkana dadkii difaaci lahaa ilaahay uu ka dhigo aragtida iga muuqato guud ahaan waa aragti aad u fiican waxaan leeyahay marka dadka muslimiinta ha laga faa'iidaysto waxbarashadaas furaska maalin kasta lama helayo maalinka maalinka fursaddu ay taagan tahay in laga faa'iidaysto ayaan dadka muslimiinta ku boorinayaa markii uu imtixaanka soo dhammaaday qaar ka mid a ardayda ayaa ka warramay dareenkooda waxbarasho iyo imtixaanka laga qaaday maadaama muddo shan bilood ah ay soo dhiganayeen qayb ka mid ah duruusta xalaqada galabta waxaa halkan noogu noogu gabagaboobay imtixaankii kitaabkii ugu horreeyey maaragtay alajruumiya waxaa imtixaankan ka soo ka qayb qaadatay ilaa saddex boqoloo qof taqriiban oo raggi haweenba iskugu jira waxaa kaloo ilahay kala jeedna subxaana wa tacaala inuu noo taameelo ujeeddada iyo hamiga aan leenahay iyo hadafka oo ah inaan ilaa alifiyada wax alla wuxuu ku saabsan alculuum alcarabiya funuunteedoo dhan ilaa laba iyo tobanka fani wixii ilaahay naga waafajiyo waxaawe ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala rajo fiican waxaawe waxbarashada sidaa loogu fooraraa leylan wa nahaaran habeen iyo maalin dadki waxay ku dugan yihiin buugga iyo qalinka hadday xalaqaad tahay hadday macaahidda tahay hadday madaarista nooc kastoy tahay golaha dhaqanka ayaa dhankooda bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee ka socda magaalada jilib iyo sida ay xilligan dadka ugu hamuum qabaan inay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee loo sameeyey maanta waxaan ka soo qayb galnay xalaqatulqimam liasxaabi alhimam haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada dhexe maanta xalaqaad loo dhigaayo macnaa imtixaan laga qaadaayo ayaan la soo kulannay waa wax nagu cusub waxaan u mahad celinaynaa maktabu dacwa lixarakati shabaab almujaahidiin waxay ku tusaysaa macnaa insha allahu tacaala gacanna in gaalada lala dagaalamayo waxbarashadiina dadka waaweyn iyo dadka yaryar ay gundiga u xirteen waxaan kaloon u mahad celinaynaa ardayda ee dhabar adeegtay u fadhida imtixaankii ay micnaha maskaxdooda tuujinayaan in sha allahu tacaalaa wiilal iyo gabdhaba waad mahadsan tihiin ilaahay idin barakeeyo arrintaana waa dhiirogelin hadduu ilaahay idmo qof walba mustabihiisa in la ogaado in sha allahu tacaala haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka aad baan u soo dhowaynaynaa waan ku faraxsan nahay xalaqadan ayaa ah mid ay si weyn u soo dhoweeyeen dadka jecel waxbarashada waxayna ku tilmaameen fursad mudan in laga faa'iidaysto maadaama uu wakhtigu yahay mid socda loona baahan yahay qof kasta oo muslima inuu ka faa'iidaysto wakhtigiisa uguna faa'iidaysto raadinta cilmiga sharciga يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبة وجازهم خير ما جازيت إحسانا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabad si heer sare ah uu usoo agaasimay maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka dhacday howlka xafladaha ee sheekh xasan barsame ee degmada buuqa qable waxaana shahaadooyin lagu guddoonsiiyey boqol iyo labaatan iyo sideed arday oo dhigata toban iyo toddoba dugsi qur-aan oo ku yaala degmada buqaqable ardaydaas oo soo dhammaystay qoraalka iyo akhriska waxaana munaasabadaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabada kelimadan ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد الله سبحانه وتعالى المهد بلان نسو جيديننا ولا ريال نعموينكي سفرد بدن أن كوبي كرين يا رب سبحانه وتعالى هو مهدننا بعد حمد الله حفلته وحويار وحفلت كسابسا القراءة والكتابة القراءة والكتابة waa asaaska iyo saldhigga waxbarashadu meesha ka bilaabata wey waa shayga lagaga baxo uminimada qofka umi baa la yidhaahdaa hadduu waxba uusan qori karin waxna uusan akhrin karin marka waalidka waxaan kula dardaarmaynaa carruurtooda waajib baa ka saaran allah subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey inay ilmahooda tarbiya fiican tarbiyeeyaan inay baraan alqiraa'atu waalkitaaba inuu canuga waxna akhrin karo waxna qori karo shareecadeenna islaamka weladka waxbaa ku aadan oo in badan buu ilaahay subxaana wa tacaala uu weladka awlaadda la hadlay inay waalidkooda baara u noqdaan wasayl insaana biwaalideehi xusnaa wax badan baa lala hadlay awlaadda inay baari u noqdaan oy u samafalaan waalidkooda waalidka isaguna waxaa lagala hadlay wax badan in waxaa weeyaan carruurtiisa uu tarbiyeeyo oo juhdiga iyo dadaalka uu ku bixinayo cunadiisa iyo cabbitaankiisa iyo caafimaadkiisa ay ka muhiimsan tahay inuu ku bixiyo inuu ilmuhu wax baro waalidku waa ogtihiin oo ilmihiisa ku xisaabtamaa ilmaha kuu shaqayn doona waxaa weeyaan ilmaha kuu weynaan doona ilmahaasay mustaqbalkooda ilmahay ku xisaabtamayaan juhdiga lala maraya waa aragteen markay yar yihiin iyo rafaadka koritaanka korintiisa iyo dhaqaalayntiisa iyo quudintiisa dhibka lala maraya waad ogtihiin wixii inta aad ku dhibtootay ee juhdi badan ku bixisay haddii uusan tarbiya saalixa oo wanaagsan hadduusan helin wixii daayac waxba kama jiraan wey oo adigu hadhow kallun calaa mawlaahu adigu kugu soo jeesanayaa adigu culays kugu noqo dhibaata kugu noqonaya dhibkii shalay aad la martay mid ka badan ayaa kugu imanaya marka waalidka waxaa waajib ku ah tarbiyatu awlaadihim luqmaan alxakiim nin saalixa buu ahaa wanaagsan ilaahay baa qur-aan kaga hadlay subxaana wa tacaala carruurtiisuu tarbiyeynayaa u la hadlayaa yaa bunaya laa tushrik bilaahi ina shirka la dulmun cadiim aabbow ilaahay ha u sharig yeelin buu leeyahy tawxiidkii buu barayaa dhibaatada shirki buu barayaa haye salaadii buu mar kale kala hadlaya yaa bunaya aqimi salaa abow salaada hagaajiyo salaada toosi akhlaaqaha xuunkuu kala hadlayaa uu ka celinaya walaa tusaacir khadaka linnaas walaa tamshi fi lardi maraxa waa tusaale allah subxana wa taala qur-aanku noogu sheegay waalid fiican buu ahaa imihiisuu markaa tarbiyeynaya tarbiya fiican tawxiidkii iyo salaadii ayuu u sheegayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilmaha waa tarbiyeyn jiray cumar ibnu abi salam man la lihi jiray rabiibka nabigu ahaa calayhi salatu salaam nabiga rabiibkiisu ahaa wiil yar buu ahaa nabigu raashin la cunayaa kaanad yadii tadiishu fi saxfa ayuu leeyahy gacantaydu waxay ku wareegaysaa saxankii kolba meel buu ka qaadanayaa yaa ghulaamu samilah baa lagu yidhi bismi illaahi dhow alla magacago markaad raashinka bilaabaysid wa kul biyamiinika wa kul mimaa yeliig qawaacid weyn ayaa la baray qaabka aadaabta raashin cunka qaabka raashinka loo cuno ayaa la baray waa tarbiya iyo aadaab wanaagsan wey nabiga calayhi sal wuxuu leey muruu awlaadakum bisalaati lisabcin toddoba markay gaaraan ilmiha salaadda ha la baro oo salaadda ha la amro wadribuuhum calayha licashr markuu toban gaarana waa lagu garaacaya waa lagu tumayaa wafariquu baynahum fi lmadaajic xishoodkii baa la barayaa markay xoogaa soo kuustaan jiifkii baa lagu kala geynayaa wiilashii gaar baa loo seexinayaa gabdhihiina gaar baa loo seexinayaa xishoodkii akhlaaqda fiicanaa la barayaa haddii marka ilmaha la tarbiyeeyo tarbiya saalixa oo diinkeenna islaamnimadeenna qaaliga lagu tarbiyeeyo waxaa weeyaan welad saalix uu noqdo xataa markaad dhimato kadib uu ku anfacayaa nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay idaa maata bnu aadam inqataca camalu ilaa min halaad qofka markuu dhinto waad ogtiin camalkiisi waa go-ayaa buwaagtiisi waa laisku laabayaa saddex buu nabiga ka soo reebay sadaqatin jaariya oo cilmin yuntafacu bihi oo waladin saalixin yadcuu lah walad saalix hadduu ka tegey waalidkaa dhintee tegey ee qabriga galay qabri wuu ku anfacayaa bilaahi calayk adigoo qabri ku jira oo camalkaadii laabay haddii waxaa weeyaan xasanaadkuu kuu soconaya ka warran oo ilmahaada ay kuu soo ducaynayaan oo ilaahay kuu baryayaan qabrigii iyo qiyaamahay kugu anfacayaan waa markii haddii aad tarbiya fiican la tarbiyeeyo ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiinta meelay joogaanba nasri iyo guul allaha siiyo cadowga ilaahay subxaana wa tacaala meeluu joogaba ilaahay ha jabiyo sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed ardayda dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ee shahaadooyinka la guddoonsiiyey ayaa bandhig cilmiyeed soo bandhigay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa aabba cabdulaahi colaad oo ka mid ah waalidiinta ubadkooda shahaadooyinka la siinayay isagoo kaga mahadceliyey macalimiinta iyo maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan juhdiga ay bixiyeen bismi illah alxamdulilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa manna bacd ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iskale awalan naga dhigay dad muslimiinne bacdillaahi waxaa mahad iskale xarakul shabaab almujaahidiin oo soo horeeya amiirkeenna abuu cubeyd ilaahay ha xafdiya waxaa mahad iskale walaayadeenna hiiraan asoo horeeya guuleed awlabhaan maktabka dacwada waxaa khayrka badan le noo soo bandhigay ilmaheenna saan wax u xifdi macallimiintii juhdigii ku bixisay ciyaalkan ayaa mahad iskale toban iyo toddobada dugsi oo ka furan magaalada ooy boqol iyo labaatan iyo siddeed cunug kaalmaha ay ka galeen oo la soo qaaday ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale nicmadaan na sii nicmadaan markii waxaan ku helnay kitaabka ilaahay aan qaadannay diintayna aan ku dhaqannay cadowga waan iska aragnay gaalada waxay noo diidan tahay waxa waa jiilkan oo saan u yaryar oo wax la baraa kitaabka aan ku dhaqmayna oo wax noola diidan yahay markiin qaadannay oo naftaayna hurnay oo maalkaayna bixinnay waa arkaysay nicmada waxa laga dhexlay waxyaabaha noola diidan yahay waxaana aasaaskan diinta waa wax noola diidan yahay walaalayaal waanu afka waalidiinta ku hadlaa waxaan iiga codsanaa ilmaha in kitaabka ilaahay aan barna tarbiyadooda aan ilaalinna camalka hadda socda aan ku qanacna ilmaha wixii qur-aanka noo bartane jihaadka aan u dirna wixii yar yarne tarbiyadooda aan ilaalinna cunug markiisasay wax bartaas as annaka naafacaa ilaahay kitaabkiisana waxaas u taraa cunud jahle waxas taraa ma leh korinta ayniigu dilin ilmaha iskaga diraysiin meelaha cadowga as haysta oo waxaas barana aad leedihiin waxyaaba ilaahay kitaabkiisa ka baxsan loo diraa waa aragteen waxa laga dheefay asigoo siiskaaga maqan yahay madaxa uu xiiran yahay waxaas ku sugan yahay aad garanaynin aabbanno asagoo kudhahaas imaada waxaan codsanaynaa marka ilaahay kitaabkiisaan haysannaa shareecadeenaan haysannaa nabadaan haysannaa amniaan haysannaa kala dambaynaan haysannaa waxbarashada maanta oo taagan waxay ku soo hartay walaayaadka ninkii wax bartaana wax xukumi doono waa arki doonteen ilmaha waxa la barta anuu afka waalidiinta ku hadlaa dadkayna waaweyn waxaan baranna wakhti diimeedaa lagu jiraa jihaadkana garab aan siinna carabka garab aan ku siinna maalkayna aan ku dhiibna owlaadayna annaka aan ka qayb qaadanna waxaasaas ilaahay kitaabkiisa lagu difaaci karaa quraxda waa arkayseen diinta markaa la qaatay ummadda oo kitaabka ilaahay qaadatay unuuray waa aragteen intaasaan kusoo kooba hadalkay aada bilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah qaar ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo kale ah nabadoon xasan aadan quri iyo nabadoon cali abu caaisha iyo nabadoon moxamed yuusuf ayaa iyaguna goobta ka hadlay bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allaahuma wafiqna lima tuxibu watardaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad dhammaanteed iskale iskuulkaana keenay makaankan na garansiiyey inaan xaflad u dhiganno ardadeenna ku guulaystay kitaabada iyo qiraa'ada alxamdu lilah uma alxamdu lilah intaa kadib waxaan mahad celinayaa walaayada gobolka hiiraan qaas ahaan maktabka dacwada waxaan kaloo mahad celinayaa macallimiinta dugsida oo ku dadaalay ardada in badanna ku tarabiyeeyey ama kula dadaalay inay kitaabada iyo qiraa'ada ay maaragtay ku guulaystaan qofkuna hadduu waxna akhriyo waxna qori karo waxaad moodaa jahliga qaybtii koobaadba inuu ka baxay inuu awoodo inuu kitaabka qur-aanka inta u yimaado isagu diyaarsado casharkiisa diyaarsado uu macallinka uga baxo waxaa la dhihi karaa jahligii intii ugu darreed wuu ka yimid waxaan kaloo mahad celinayaa waalidiinta ilmahooda kula dadaalay oo ku samraayey oo ayaguna guriga ka soo diyaarinayey waxaan kaloo rabaa dadkeena u sheego haddaad aragto cunug wanaagsan oo waxbarashada ku wanaagsan waa cunug macallinkiisa iyo waalidku isku xiran yihiin si kastoo macallinku u dadaalo ama ay waalidku u dadaalaan haddii ayna isku xirayn oysan isi soo wicin oysan iska warqabin oo cunugu macallinka markuu ugu tagan u sheekeeyo yidhaahdo hooya hawl ii dirta ama aabba ii diray markuu hooyo u tagan yidhaha macallinkiiyaan maarakii dugsigii igu celiyey oo uu dhexda ka baxo oo dadku aysan xiriir lahayn cunugaas waxba ma barto cunug wanaagsan haddaa aragtiin labada meelood oo dugsiga iyo guriga uu tababarka ka qaato ayaa isku xihan waxaan leeyahay marka ku talinaynaa ka noqob ahaan waalidiinta iyo macallimiinta ilmaha maalkii hayaahi ha isku xirmeen waalidiintu macallimiinta ha raadsheen ha ka warqabeen cunuga dhaqdhaqaaqiisa ha la ogaado
casharka uu ka soo qaatay dugsiga guriga ha loogu muraajaceeyo walaayadana waa mahadsan tahay jasaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى حفلدا وحفلد آد عجيبة runtii waa xaflad oo macnaha diinta islaamka lagu koryeelaayo insha allah waxaan doonaynaa insha allahu dhalinyarada oo gabdhaha iyo wiilasha yaryarka ah waa runtii sidii laydinka rabi waaye oo sidii waalidkiin uu ku qanacsanaa ayaad samayseen waxaan leenahay insha allahu tacaalaa khayr badan allaha idin siiyo diintana allaha idiin fududeeyo waxaan ku soo koobayaa runtii maanta siraaca ka jira caalamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ay gaaladu ku hayso waxay nagala dirirsan tahay waxaa ka mid a diinta islaamka waxaad moodaa inay maanta gaala caro u baktinayso markay arkaan dadka sidaan loo tarabiyeynayo oo shareecada islaamka la barayo gaala waa caraysan tahay adinkoo caraysan dhinta ayaan leenahay gaalo wax kasta oo idin caro geliyana waa samaynaynaa waxaad moodaa hay-ado ay ugu talagaleen carruurta inay gaalaysiiyaan inay samaysteen safe the children haddaad maqashaan macnaheedu waxaa waaye xanaaneynta carruurta wax ay xanaanayaan lama arkee waa duminayaan marka insha allahu tacaala arrintaas ayaa jirta diinteenna islaamka ayaana soo haraysa waana guulaysan doonaa waad ku mahadsan tihiin wajazaakum allahu khayran waalintiinta khayr badan allaha siiyo ardadana kuwii waalidkood warkiisa maqla allaha ka dhigo وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى يوم مهد علينا بعد حمد الله تعالى وعن سيدة كل مهد علينا حركة شاو المجاهدين إنه ليسي دين تن إسلامك هديتها كل رقم كذا برشدية دفاعية سيدة كل waxaan halkan ugu mahad celinaynaa walaayada islaamiga hiiraan khaasatan maktabka dacwada walaayada ee dadaal dheeraada sameeyey waxaan ognahay xafladaad fara badan hadday yihiin kuwii qalajibinta hadday yihiin kuwa sidaanoo kale oo bilaawga ah dhammaan waxaan dhigi karnaa wax lagu farxo dadaalna laga muujiyey maktabkaas walaayada islaamiga u qaabilsan dacwado waxaan ognahay oon ka qayb geli jirnay xafladaad fara badan oo caruurtii ama ardaydii qur-aanka ku dhammeeyeen way qalan jibiyeen haddana maanta waxaan joognaa farbarki alkitaaba walqiraa'a waa dadaal dheeri ah oo lala xisaabtamaya mucallimiinta iyo mucallimaadka maktabka shaqada dheeriga oo haaya waxaa tusaale u ah ardadii qalajibinteeda intii la gaarin in kitaabadii iyo qiraa'adii maanta mucallimiinta iyo mucallimaadka lala xisaabtamayo waa fursad waa dufcaddii shanaad oo soo korortay ardayga intii qur-aanka ka dhammeeyey intii la sugi lahaa waxaa wanaagsan in lala socdo heerba meeshuu marayo waxaan sidoo kale mahad celinaynaa mucallimiinta iyo mucallimaadka ardaydaan soo saaray u dhabar adeegay carruur aan ognahay dhibkeeda maanta iyagoo da'daas jiro adkaarta iyo towxiidka iyo qur-aanka siday u akhrinaayeen na cajib gelisay ayagana waa mahad celinaynaa mar labaad waxaan u mahad celinaynaa waalidiinta mucallimiinta mucallimaadka walaayada islaamiga maktabka dacwada wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambayn waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo munaasabadda soo xiray ayaa la dardaarmay waalidiinta ardayda dhalay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka iyo maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ee hiiraan alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wbihi nastaciinu calaa umuuri اddiini wاdunya wsali اllah wslm calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh nicmo aanna soo koobi karin baan ilaahay u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala bacda xamdi illaahi tabaaraka wa tacaala waxaa mahad mudan dhammaan marti sharafta kala duwan dhaqan leh culimo leh waxgarad iyo waalidba rag iyo dumarba qulaabta qiimaha badan oo aan xafladooda ikhtitaamka u fadhinno waa u mahad celinaa jazaahum allahu khayran baan leenahay intaa kadib waxaan u fadhinno waa xaflad ikhtitaam u ah ama ay ku qalinjibinayaan arday aada u tiro badan boqol labaatan iyo siddeed arday oo soo dhammaysatay barashada alqiraa'a waalkitaaba ama qoraalka iyo aqrinta oo ka kooban gabdho iyo wiilal baa waxaan u fadhinnaa xafladdoodii qalinjibinta ahayd sida boorka noogu qoran waa dufcadii shanaad oo qalinjibin noocan oo kale ah aan goobjoog u nahay waxaana ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala nagu nicmaystay fadliga noocaasoo qiimaha badan ardadaan sida a maqlayseen ama boorka noogu qoran waxay ka kala imaadeen madaarista qur'aanka ee ku yaala degmada buqa qabla waxaa marka in la xuso mudan ama looga mahadceliyo dadaalkii iyo juhdiga ay sameeyeen macallimiintii waalidiintii ardadaas waxbarashadooda ku lug lahaa dadaalkaa bixiyey waxaan leenahay waa aad mahadsan tihiin jazaakum ullahu khayran juhuuddii aad bixiseenna waa middaa galabta bannaanka la keenay annagu waxaa nahay ummad aqooneed waxaa nahay ummad tacliimeed nabigeenna moxamed ah sala allahu calayhi wasalam awal waxyiga markuu ku bilaabanaya nabiga waxaa la baray cilmiga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u sheegay cilmigu ugu warramay jibriil markii loo soo diray calayhi salaam iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam allah mahad iskale marka subxaanahu wa tacaala waxa aan ka duulayno oo macallimiinta ay ka duulayaan oo waalidka ka duulayo oo waxgaradka ka duulayo waa kudayashada iyo dabagalka nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam marka waa ugu mahad celinayna macallimiinta dadaalkoodii waxaan leenaha marka juhuudda noocaan ah oo lagu bixinaya kitaabka alle waa mas-uuliyad kulligeenna saaran nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin waxaad tihiin qowsaaro qof kasta oo qowsaarana waxaa la weydiin doonaa wixii la raaciyey waxaana la raaciyey waxaa ka mid ah inaan awlaaddeenna barno diintooda islaamka qofka hadduu kitaabadii bartay iyo qoraalkii wixii qoranna uu aqrin karo wuxuu awood u leeyahay inuu wax barto oo uu sii socdo ayaga hadda waxay joogaan meesha geedka laga fuulayey mas-uuliyadda markana saaran waa noocaan oo kale waxaan marka naftayda anoo ka bilaabaya u dardaarmayaa guud ahaan dadka oo dhan ammaanadaanna saaran oo ilaahay dusheenna u saaray oo aan raaciga ka nahay oo ah inaan awlaaddeenna barno kitaabkooda sunnada nabigooda akhlaaqdooda suuban in tarbiyadooda la hagaajiyo oo aysan cadowgooda gacanta u gelin in qof kastoo annaga naga mid ihi mas-uuliyaddaas u guto khaasatan mucallimiinta mas-uuliyad baa saaran dadkan ubax ahoo meesha fadhiya waxaa lagu aaminay mucallimiinta qof kasta oo waalid ah ama gabara ama nin ah oo awlaaddaa dhalay wuxuu u sallimay mucallim mucallimiinta ka mid ah ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo cidda mucallimka ah ciddaasaa lagu aaminoo loo dhiibay in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha allah subxaanahu wa tacaala hadhow xisaabtiisa waa dambaysaa ummaddaana lagu aaminay oo noola dhiibay qasadka iyo ujeedkana uu yahay in la baro shareecada nabigooda kitaabka rabbigood la baro akhlaaqda loo toosiyo tarbiyada laga hagaajiyo laga dhigo ummad cadowgooda taqaan allahoodana taqaan macallimiinta ayay mas-uuliyaddaa saaran tahay waxaana rabnaa inaad gudataan si guud maktabka dacwada oo dadaal badan iyo juhuud badan geliyey qadaayaadka noocaana khaasatan laba maktab baa tacliinta ummadda hadda u taagan ayadoo oo gacmaha la iskula wada hayo oo lala wada jiro waa makaatibta inta badan soo saarta ardada qaybaheeda kala duwan oo ugu horreeya maktabka dacwada iyo maktaba tarbiya wa tacliim waxa aan leenahay aad baad u mahadsan tihiin dadaalkiinna iyo juhuuddiinnin horteenna soo dhigteen hadday yihiin kuwa waxbara gabdho iyo hadday yihiin wiilalba waxa aan leenahay waa idinkaga mahad celinaynaa dadaalkiinna waan idinkugu ducaynaynaa waxaan idinka rajaynaynaa sidaan iyo si kasii horraysa waxaan rajaynaynaa wakhtiga dhow in wax lagu farxo oo badan ay wilaayadeena ka soo bixi doonaan khaasatan muxaafadada aan galabta joogno maqarka wilaayada u ah buqa qable waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala asaabiicda mashhuurta soo socota wax badan oo qalbiyadeenna ay ku farxaan indheheennuna ay jeclaystaan ilaahay subxaana wa tacala inuu ka keeni doono makaatibtaas dadaalkiinna labalaaba juhuuddiinna habeen iyo maalinba ha noqoto waxa aad soo saaraysaanna wax ilaahay aad ula jeedaan ka dhiga dadka ku xira rabbigood uga addoommo dhiga jeclaysiiya walaalahood muslimiinta nacbaysiiya cadowgooda gaalada ah intaasaan kelimadeyda kusoo gebagabaynayaa haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka caawa waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
للدين كبرى وبإذن الله تأتي وحدة